wasaaradda caafimaadka ee maamulka wajeer ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa shaacisay in cudurka kuudka uu soo ritay boqolaal neef oo geela ah halka cuduro kalena ay ariga ku dhaceen si looga hortago faafidda cudurkaasi xoolaha waxaa maalintii shalayto kooxo dhakhaatiir ah iyo dawooyin loo kala diray dhammaan deegaanada maamulka wajeer uu ka kooban yahay warkan waxaa magaalada wajeer nooga soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire xukuumadda countiga wajeer ayaa xariga ka jartay daawo ay ugu talagashay in la siiyo dadka xoolo dhaqatada ee haatan iyo xoolaha deegaanada kala duwan cudurro kala duwan ay ku haleeleen wasaaradda caafimaadka ee countiga wajeer ayaa waxay ku soo warantay in cudurka kudka deegaano kala duwan haatani saameyn uu ku yeeshay xoolo dhaqatada deegaanka kala duwan ee countiga wajeer degan gobanatora ku-xigeenka countigaasi axmed maxamed caato oo xariga ka jariyey dhakhaatiir kala duwanna kala dirayay daawadaasi ayaa waxa uu sheegay diraynaa kooxihii daaweyn lahaa xoolaha xoolahaas uu soo wajahay cudurka la yidhaahdaa kut antraxis kut taasoo ka dilaacday qaybaha ka mid ah wajeer south iyo wajeer east iyo wajeer amin interbert waxaan diraynaa lix kooxood inta badanna waxay aadayaan wajeer south waxaan leenahay daawooyinkan waxaan ka codsanaynaa ama aan amraynaa bulshada in ay ka faa'iidaystaan daawooyinkan laakiin qaabkii looga faa'iidaysan lahay aysan noqonin ninkii xoogga laha xabagta leh daawooyinka deegaanada sida gaarkaay u tegayeen ayaa waxay dowladdu ku sheegtay in lixda degmaba ay tahay balse deegaanada qaarkood ayaa waxaa la sheegay in loo badin doono sababa inta badan ah in xoolodhaqatada ugu badan gobolka haatani koonfurta countiga wajeer ay ku sugan tahay waxayna dadkaasi ahaayeen kuwa soo dhoweeya daawadaasi
horta waxaan mahad celinaynaa fataatiirta noo imaaday rajaajaatu oon laba sana toban sana aanan helin daawo maantana ilaaha mahad leh daawaan helnay ergaayina waa la duray haddana waa noo socotaa mana sii afdhow weliba erayga baa dhulka waa abaar waa dheer yahay markaan imaadkiisii yaa dhaqday wakhti damba meel aan iga imaadin ma leh magaan meeshii waxaa jooga wixii ari ahaay oo ka imaaday dhulka kale iyo wixii sii jooga aa isla jooga wax afar biri iyo shan biri iyo lix biri iyo wax ku dhammaanaa ma aha haatani dowladda countiga wajeer waxay la daalaadhacaysaa abaartii ugu cuslayd ee ebed ku dhafata countigaasi xoolo dhaqatadii ugu faraha badnaydna haatan xoolahooda gacanta ayay ka baxayaan deegaano kala duwanna haatan waxay noqonayaan kuwa eber ah dadna aysan ku nooleen bulshada xoolo dhaqatada ah siiba kuwa ay ku baa mataqaana ay soo wajaheen dhibaatooyinka haddana haysata cudurrada xoolaha ay ka mid tahay waxaan ugu bishaaraynaa daawadan inay helayaan maantay baxayaan timamkan haddii loo baahdo wax badanna waan soo iibinayna insha allah waxaan kaloo qalabayn doonnaa shaybaarka ku yaalla wajeera xoolaha loogu talagalay qalabkeedii iyo intii ka shaqayn lahaydba muddooyinkan soo socda iyo bulooyinkan soo socda waan ka howlgelaynaa insha allah si baaritaanka cudurrada xoolaha aanan u dirin nairobi aanan ugu dirin ee lagu baaro laguna daaweeya wajeer county gudaheeda asbuucii tegay gobonatoraha countiga wajeer mudane axmed cabdulaahi jiir ayaa munaasabad noocan oo kale uu qabtay waxa uu xarigga oga jaray kumanaantan oo cunno ah oo dadka xoolodhaqatada xoolahoodu ay siisanayaan waxayna sheegtay dowladdu inay dadaallo horla ay ku sii wado in dawo iyo weliba cunno la siiyo xoolodhaqatada ku dhaqan geyigaasi dadka ku dhaqan countiga wajeer shantii sane lasoo dhaafay wax roob amaysan arag deegaano yar oo roobabka qaarkood ay ka hooreen haatan saxmadii ugu weyneed ayaa ka jirto culeys fara badanne siyaasiyiinta iyo weliba dadka bulshada u dhaqdhaqaaq ay ka qabaan in qulqulatooyin xilli walba ay ka dhici karaan khayraadka yarka halkaasi ku soo haray dartiis maxamed faarax shire v o a wajeer